somalilan ayaa maanta u dabaaldegaysa siddeed iyo tobanka mey oo ku beegan saddex iyo labaatan sano ka hor markii ay ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale xaflado ballaadhan ayaa lagu qabtay gobollada kala duwan ee somalilan sidoo kalena waxaa markii ugu horreysay muddo saddex iyo labaatan sannadooda munaasabadaasi ka qaybgelaya madax dhaqameed metelaya koonfurta soomaaliya kuwaasi oo saaka goobjoog ka ahaa xafladii lagu qabtay magaalada hargeysa haddaba wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ku eegaya sida ay xafladahaasi u dhaceen halkani waa afaafka hore ee madaxtooyada somalilan waxaa ka socota xafladii ugu ballaadhnayd ee loogu dabaaldego siddeed iyo tobanka mey oo ku beegan saddex iyo labaatan sano ka hor markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka baxday midowgii jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya xafladdan waxaa in ka badan laba saacadood socod ku marayay kumanaan qof oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena waxaa gaardis goobtan ku maray ciidamada kala duwan ee somalilan oo ku gaashaaman hubka iyo gaadiidka kala duwan ee ay isticmaalaan ciidamada booliska ayaa iyaguna soo bandhigay gaadiid iyo qalab cusub oo ay kula tacaalayaan rabshadaha iyo mudaharaadada dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee maanta xafladdan ka dhacay waxaa ka mid ahaa libaax loo soo labisay calanka somalilan oo lasoo mariyey fagaarahan waxaana sawaxan badan iyo sacab goobtu isu beddeshay markii wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde uu gacanta ka salaamay libaaxan dadka hortooda madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa dabaaldeggan ku furay khudbad uu dhinacyo kala duwan kaga hadlay haddii aan dadka qaar caad iyo ciiro ka saarayn tahay waxaan u caddaynayaa in gooniisutaagga somalilan ee maanta baarka ka jaray saddex iyo labaatan gudoo gow ah aanu ahayn wax salka ku haya calayo caddifad hase ahaatee tani waxay ka barkhaati kacaysaa inuu go'aankani yahay mid gaamuray oo ka tarjumaya rabitaanka runta ah ee shacbigiisa madaxweyne siilaanyo ayaa baaq u jeediyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya isaga oo leh walaalahayo soomaaliya waxaannu leenahay reer danbuu guuraa sidaa darteed waannu tashannay oo waannu isku tashannay dalka iyo dadka aan madaxda u ahayna idinma soo socdaan ee ilaawa oo idinkuna duca qabayaal isku tashada arrimaha kale ee madaxweyne siilaanyi khudbaddiisa maanta kaga hadlay waxaa ka mid ahaa wadahadallada u socda somalilan iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya isaga oo sharaxaad ka bixiyey hadafka ay somalilan ka leedahay wadahadalladaas xukuumadda aan gadhwareenka ka ahay waxay diyaar tahay ina wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan la sii anba qaado si looga gaadho maslaxad caama oo qowmiyadda soomaaliyeed u horseedi kara inay ku wada noolaadaan nabad walaaltinimo daris wanaag salka ku haysta laba dowladood oo dan badan iskaga xidhan tahay waxaan bogaadinayaa dowladihii sida hagarla'aanta ah gacanta uga geystay qabsoomidda wadahadalkaasi haatanna diyaarka oo inay sii wadaan dadaalka arrinta sanadkan ku cusub xuska siddeed iyo tobanka mey oo sannado badan sidan oo kale u soo dhacaysay ayaa ah iyada oo markii ugu horreysay muddo saddex iyo labaatan sano ah si rasmi ah loogu casumay inay goobjoog ka ahaadaan oday dhaqameed ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo meel dhinaca bidix ka xigta madaxweynaha ku daawanayay habka xafladdani u socotay qaar ka mid a oday dhaqameedkan ayay ii suuro gashay inay la hadlaan idaacadda v o e bal horta magacaaga magacayga waa suldaan cabdicasiis cumar daad suldaan bayre bal dareenkaaga sad u aragtaa say wax socdaan maanta xafladdan aanu aragnay iyo labadii seetamaanu aan joognay waxaan soo aragnay wax ay mudan tahay astaahisho somalilan hees gabar baa heesaysay oo heeskan ka dhagaystaa wuxuu ahaa maxaa loo diidan yahay dowladda somalilan dadkooda duu tashaday maxaa loo daba socda gabadha saa u hadashay waxaan maanta abaalmarin jawaabteeda u siinaynaa gabaray annagoo ah soomaali annagoo ah dhaqankii soomaaliyeed waxaan maanta soo dhowaynaynaa xorriyadda somalilan waxaan aqoonsanaynaa si buuxda u aqoonsanaynaa xorriyadda somalilan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dawlad soomaaliyeed oo maanta taagan oo lagu naaloodo somalilan baa ah mar haddaaad soomaalida soo noqoteen hal shay oo idinka dhimanaa oo ah aqoonsigana maantaan idinku wareejinaynaa waxaan doonaynaa in caalamku oggolaado in caalamku soo dhoweeyo aqoonsi buuxaan siinay inay dowlad tahay iyo far- iyo- laakiin suldaan markaad eegtid idinkuda siyaasiyiin ma tihin oo madax dhaqameed baa tihiin markaad leedahay aqoonsi baan bixinnay dowladay ugu xidhan tahay taas qudheeda miyaan iskaga muuqan uun dareenkiinana cabiraysaan dareenka iyaga cabiri maynee dalka soomaaliya annagaa wakiilka waxaan annagoona wax saxiixi karaana ma jireen aad baad madsantay magacaaga magacayga waxaa layidhaha axmed maxamed barre waxaan ka mid ahay odayaasha ka yimid muqdisho oo u yimid xafladan iyo somalilan inay arkaan bal saaka een, halkan een, xafladda sideed tookmey baa ka dhacay balse wax u dhaceen wixii aad aragtay dareenkaaga idinkoo wakhti ku jooga qayb kam idinka mid inay xamar ku noqotay laakiin wafdi ballaadhan oo kalena ay joogaan bal dareenkaaga horta waxaan soo xasuustay afar iyo labaatan sano ka hor wax iigu dembeeyey aan arki jirnay waxaan arkay dad iyo dawlad oo tashaday oo wanaaggooda samaystay dee dadkan waa istaahilaanba in la ixtiraafa istaahilaan Een, suldaan yuusuf maxamed xiirey adna madax dhaqameedka somalilan baad ka mid tahay dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxaan leeyahay shacbiga somalilan guul baan ku soo gebagabaynayaa kelmadda Ee, waxaan leeyahay mafhuudda inooga timi soomaaliya ee madaxdhaqameedkii waxay arkeen ummaddan iyo qarankan inuu wax qabsaday waxaanay ku dhawaaqeen inay ummaddan la ictiraafo oo la ictiraafo oo umma dowladnimadeeda waxaana leeyahay madaxweynaha soomaaliya ee dowla- ee soomaaliya ba- mister baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarahaba inay ku dhawaaqaan ictiraafka somalilan ayaa ka codsan inuu soo jeedinaya xaflad tan la mid ah ayaa ka qabsoontay gobollada kala duwan ee somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici ayaa dadweynaha reer boorama kala qayb galay xaflad halkaas ka dhacday halka raxan wasiiro ahina ay gobollada kala duwan kaga qayb galeen xafladihii ka dhacayey sidoo kalena wafdiyo ka socda somalilan ayaa dalalka dibadda ku sugan oo munaasabadan la wadaagaya dadweynaha halkaas ku dhaqan ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa